awramay gadoolkaye haddaad naga guddaan caawaha dahaydin geeye haddaad gamac malan weydo ood gaambisaan socoto waa garangal ootaayo galow iyo shimbiro giile iyo guulbaro iyo qaylo wiil gaafin gool iyo libaax guco ma aar yeeshay god abooso good iyo mag iyo guratadaa hoose waddada gooyaheeda iyo diri iyo gawrac iyo isgunti nagi ayaha kaa gasho iyo golaha yaasin yacniyo haddaad naba tagtaan gurarka awnuuxa ismaaciilka gaanka ah haddaad waru gamuunyayso sheekhu islaamkuba dartare yacansha saaraayay gaarsiiya gabaygaan iraa igu garweygaane garaafiyo xaq lama soo gotee midcadaha miida nafsi lama gurtee seediyaay gudar amuurtayda bacdigeed halkaa goosataan soo gadaal celiya aniguna wixii iga gudboon geesan la sogo banaan qolxan kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo tobankii barnaamijkeena fanka iyo suugaanta ee maanta iyo kan toddobaadka soo socdaba waxaan idinku sandaadin doonaa sheekadii caanka ahayd ee soo martay qamaan qolxan yeeraashidii geniga soomaaliyeed magaciisa beri lagu wada xadaaqay iyo afadiisii barni shaq cabdulle wuux la yidhi ninkii arkaabaas qaraaray ee qawdal cabsi aqalkiisa gashaday iyadoon qabaan dalaaqay haligiisii sharciga ahaana geeriisa furfurin laga yaaba inaad maqashade qamaan wuxuu ahaa gabayaa ay bulshadiisu ay bulshadiisii kixyihiisa u jeeso ay ku halqabsato abwaan hadalyaqaana oo musi loo daayey kolxaalihii dheeraa ee duubnaa ee fadkaka badnaa balse tumaad ahayd sidee baad qamaan ku soo gashay uuba ku jeclahay sidee baad adigiisa uga fogaatay adigoo muslin ah sheekh caalimna uu ku dhalay sideebay u suura gashay laba nin oo wada nool inaad afo u wada noqoto ma adigaa wax dooranayay mase aayahaaga codkumaad lahayn waa halkii yamyame ma runba mariya cid allow kunaa joogo wax laga weydiiyaa gabayadii calaacalka iyo walaaca badnaa ee walaadka jacaylku kamaan ka keenay kumaa laga wariyaa waa nasiib wanaago meel fog kamaanan doonin daacaddaa qamaan lahaasaaway haddaan kuugu tagnay asaan sheekadii kaaga soo qaadinay walow maad nooga qaadan maka nagu hambaliyayn war abwaanka guddigaa soomaaliya cidayaqaanka soomaaliyeed ee aanu ardadiisa nahay xaaji maxamed xuseen sheeke xariir uu difaacay qamaan baa gurbo soo booday oo wuxuu yidhi rag haddaan leeyahay gabadhaa qalbiga iga gashay ha layla doono hadal laguma celin habkii iyo hanaankii abaadhiga loo yaqiin ama hidinkii guurka loo mari jiray ayaa la yeelay oo reerkoodii baa loo ardaadhigay isla waktigaa ayaa niman kale iyaguna dhanka kale reerkii uga ardaadhig uga ardaadhigteen oo waxay sheegeen inay gabadha hadda ka hor iyagu doonayeen gabadhaa loo ardaagalay waa barmisar cabdulle dhamaan bulxan ayaa ku adkaaday oo la siiyey kolkii isaga iyo raggiisii ay labaatankii bunduq ee maadhiinka ahaa gabaasi u bixiyeen waana loo meeshay horayma sheegin midna aabihii kama warin sida la yidhi gabadh intaasoo dab ah gabaasi looga bixiyo dhamaan waa jiray geel faras iyo lo xoolo wuxuu lahaa iyo wuxuu heli karay barmigu yaro uga geeyey dhamaan waa loo dhisay walaxii iyo gar loo guday ayuu ula soo guuray rag geel lo faras iyo maal adduun barni oo haween ugu qurux badan waxaana haysataa waa ilaah maadii qamaan baa isyidhi waa kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii dalkoo nabad ah rugahoo barwaaqo ah ayaa daraawiirtii taleex laga soo jabiyey oo waxay soo dhex degeen daraawiirtii qodaxay xaruntii oo kolkaasi miira taal sayid maxamedna golaha fadhiyo ammiintuna barwaaqo tahay ayaa la faayeeyey dumarka quruxdooda waxaana laisweydiiyey geeliga qodaxay haweenka jooga tan ugu quruxda badan annagu haddaanu reer taleex nahay waa is haweenaqiin oo haweenkayaga waxa ugu qurux badnaa rooxasar cabdille xasan iyo bulla cali sire ee haddaad reer qodaxay tihiin naado cali buraale waa sanantas la og oo iyadu muran kuma jirtee intiina kale tumaa farta laydin laydinkaga fiiqaa su-aasha ayaa sayid maxamed soo jeediyey afarta geesood ayaa kol qura af labadii laga yidhi sayidii dumarka reer qodaxay ama reer weli shabeelle oo dhan waxaa ugu qurux badan badni shar cabdille oo daraawiishay badniyay u dhexdaa sayid iyo qamaan bulxan ayay u dhexdaa waktigaa ka hor qamaan daraawiis ma noqon cadawuuna la ahaaye sayid maxamed baa yidhi war qamaan maandow adigu gaal baa tahay oo meher kuumahaye masiiqada ii keenta aabow darwiis daacada oo qusuurtida ka mida baanahay awal bana gaalnimadayda waan ku haystee hala ii daayo qamaan baa ku jawaabay maandow laguu daa hase ahaatee gabadha qurux badan baa lagu sheegay mar isoo daawisi sayid maxamed baa ku kabtamay sayidii reerka yaga haatan suruq iyo santaa ku jirta oo lama geli karee markii tacluurtu ina dhaafto wixii aan dhiman ayaan kusoo daawisiin doonaa qamaan baa ku jawaabay maalintaa dabadeed walaac baa ku dhacay cabsidaa alla ku riday ishow barni cabdille quruxdeedu ku garaasatee oo inta lagu sokeeye lagu dilee si barni loo helo maxaad yeeshaa macaawaad guddaa ma galabtaad cadowdaa qamaan oo wadnaha loo dhaafay baa arrimahaa ku talamay maxaa xigi isagoo cabsidaasi ku jirta oo habeenkii jeefka qaban waayey ayaa codkii hagoogani xaruntii weeraray wixii xoola ahaa oo halkaa joogayna taabay daraawiishina kala yaacday markii xabaddu dharaxday amaan ma dagaalamin xoolana dan uma gelin ee barniguu gacanta qabsaday oo intuu laa kala dhaadhacay la baxsaday nasiib wanaageeliina waa u baxsaday waa adduuniya xarkiiye dhammaan oo barni sheekh cod iyo daraawiish kala soo baxsaday geeliina u nabad galay sow inuu baal dheer gashado ma aha barni gacantaad ku haysaa daraawiishu way tagtay geeliina waa kuu nabad galay dadkaagiina waa ku dhex jirtaa ilaah baa kaa sidroon qamaan baa isjiri war qamaan mahad ilaah baa leh waxaan jeclaan lahaa inaan dalkala helo waxaan arkay calaqad oo waxay itiri saar baad qabtaa oo masiix baa ku haysa oo dhashii kaa xiratay haddaba waxaan doonayaa inaan magaalada berbera tago oo calaqad soo maro dhar roog iyo cadad ka soo iibsado barni baa qamaan ku tiri adoo og sidaan kuu jeclahay ubad in ilaah ku siiyana aan jeclahay inaan xoolo kaa lex jeclaystaa ma dhex kartaa qamaan baa ku jawaabay qamaan intuu geeli dhex galay oo goorashii ku jiray iyo dibidii lo-da ku jirtay ahna wixii reerka laga helay u soocay ayuu yidhi kaxayso oo waxaad doonayso soo iibso marni waa anbabaxday iyadoo wadata kuramo kulusla ciiraya gooral weydaaran gaduud wanan ah subud kabaadi ah iyo qumbooyin subag ah oo dhooban waxay socotada barbare ayay tagtay mara xirtaad xirtaar ah subaxiyo sixiriya dalayamuud xaygar cibaada maamiyad hindi ah khayri mandheeri ah qool cunaari ah mudayad iyo cilqabo welig wixii isheedu qabatay shayga afar jeer bay iibsatay iyadoo lacagaha jiiraysa safar ciirayana wadataa ayay ambabax u darbatay inkastoo maal badan aan bulay oo bisha iyo bisheedii soo maqnaa mahad eedda weeye waan bogsaday gurigeediina waa ii baahnaa ilmihiina waa bankii qolashay abaan bulxanna deerka arruxanaya berri waa inaan ambabaxaa badniba iskula hadashay reeriyihii waxay degan yihiin hadoorisa hargeysa iyo tigtiga udhaxaysa barwaaqo adduun iyo waxaan lagu waarin bay qabaan adiguna dhowrgu oo lasoo dhaafay reeraha maad arag maxaa ka wanaagsan haddaad aayad sakraha reeraha u kacaya raacdo oo kolkii dayarta ciddu ay bari u goosto ka dhibaad qaadato oo reerkaagii iyo qoraxay u kacdo u kacdo habaalqabaa arrintaas ula tiriyey badni iyadoo hargeysa maraysa hadalkaa badni waa u gooshay wadadii ay hindiga ku haysayna waa ka bayday oo safrihii galbeed u kacayay bay raacday dabadeedna reerkoodii bay nala tagtay aqalkii habarteed hoos galbeedkiisii bay awrtii ku furatay iyadoo badni awalba qulux ilaahay u dhaliyey oo nin adkaaba inta darandaro markay gurigii hooyadeed toddobaad joogtay oo habeenkii caano ilaad loo lisay subaxiina kasoo feen loo ardantay adaanku weydiine midabkeedii siduu noqday namuurda galabeed baa ma mayaygu oo hoorayba ma magool baxayba ma midaacaskii hawdibaa ma jeegaan casar joogtaa rag basow ma beer qaadin waxay maqnaato iyo wax qamaan walaa ay ku siifidaba isagoo reerkii jooga ayaa farrin loo soo diray oo waxaa la yidhi qamaanow afalaadii raggii aad kula tarsantay berigii hore ee aad ka qaaday ayaa kusoo rogaal celeeyey oo waxaa la doonayaa in lagaa meeriyo oo ay nin kale afa u noqoto qamaan kalaa ku caddaatay ma tegi karo oo waa jilaal xun howlo badan oo beesha ka ka haystaana way jiraan muxuu yeelaa sidii soomaalidu yeeli jirtay allaga farin ha diro oo yaa reerihii aadaya reeshada cabdille waxaa u socdaa aw cumar in la yidhaahdo aw cumar gabay ha usii dhiibo wixii ka soo baxana ha arko aw cumar gadoontay haddaad naga guddaan caawa rabbi ha idin geeye haddaad gamac marayn weydo ood gaambisaan socoto waa galangalcootaa galow iyo shimbiro giile iyo guuldarri iyo qaylo wiil gaasin gool iyo libaax guxuma aad yeeshay godabeeso good iyo mas iyo guratadaa hoose waddada gooyaheeda iyo dil iyo gowrac iyo tiifiskunti nebi allaha kaa gasho iyo golaha yaasiina gaamiya haddaad nala tagtaan wararka aw nuuxa ismaaciilka gaankaa hadaad war u gamuunyayso sheekhuu islaamkuba gartay oo gacanta saaraayey gaarsiiya gabaydaan ilaa igu garweeyaane gadaafiyo xaq lama soo gutee guurcadaha miira nafsi lama gurtaysee diyaalguda umuurtayda bacdigeed halkaad goosataan soo gadaal celiya aniguna wixii ila gudboon geesan ula showro ayuu yidhi gabaygaa oo dheeraa intaa ayaanu kasoo kasoo qaadanay waa inoo toddobaadka dambe iyo sheekadii qaybta ka hadhay ee qamaan bulxan iyo badna shee cabdille wixii ay isla soo mareen
dhiibay naagtaan cibaarada lahaa cudurtiyay sheegan hadday haatan caadadii haweenka gacanjeelayso nin adduun amreeyow maxaa cudurti kuu laaban adoo caawa jiifsaday maxay kugu caddaan xaajo calabso waa kobtiisee balaan culimmadii dhowro haddiise caasha iyo wiilal iyo caana la isiiyo oo ani aroos caraf leh oo caadan la igeeyo walee cududa iga naafataan ii cayirin waana
aysan ku maqasheen qaybtii koowaad ee sheekadii qamaan bulxan gabayaagii iyo xikmadda badnaa ee caanka ahaa iyo afagiisii barni shar cabdille wixii ay soo kala mareen waxaad ogaateen habkii sayga iyo uuridiisu ay ku kulmeen siduu saygu waa qamaani horraantiiba isugu howlay helitaanka barni markuu u ardaagalay sidii loogula tartamay ee ay la kale u damceen inay gabadhu dhinacooda u marto waxaad ogaateen guushii qamaan goobtaa kala soo gudboonaatay kolkii isaga iyo raggii la socday ee labaatanka ahaa ay gabaati u bixiyeen xididkiina u hureen labaatankii qori ee maadhiinka ahaa ee ay wateen sidoo kale waxaad u ogaateen dhowr sano inkastoo ay qamaan afa u ahayd inay barni degdeg u ooreysan weyday dabadeedna haweenay calaqad ahi ay ku tiri waxaa kugu maran mashiikh iyagaana dhasha kaa haysta ee go'rooy magaalo weyn haddii aad tagto oo aad waxaad jeceshahayba soo iibsato waad dhali oo wiilal iyo gabdhaba aqalka waad buuxin waatay qamaan arrintaa ula tagtay isna waatuu ka yeelay ee uu berbere u diray iyadoo hanti wax fiican lagu garan karo ka buuxda markay soo jeergoysay waatuu habaarqabe kula teliyey intay saygeedii iyo qamaan ku laaban lahayd inay reer aabbaheed xagaaga iskala joogto kala wadaagga xilligana ay reerkeedii ku noqoto raggii hore ee qamaan tartanka la galay waatay ku naxeen barni oo alxabad masbala moodo oo sabada sabadooda tan xigta ka bariisanaysa qowlan carte oo ahaa ninkii weligii ku raad joogay wuu farxay markuu arkay barni oo aan uurka iyo araxda ku sidin cali iyo caasho nin kale ku abtirsada barni waa nin afari meher buu ku qabaa ma furin kamana dhiman qiil sharci ah oo lagaga qaado ma lahaya wadaadadiibaa talo loogu noqday sidii barni loo heli lahaa ama loo soo talagelin lahaa hana laga taliyo haddii masale loo waayo waxa laga yeelayo anaa garanaya barni qamaan wax uma dhalin muddana way la toogtay aan ka dhaadhicino inuu madhalays yahay war ma dhici kartaa caqligasa ma geli kartaa wadaadkiibaa jawaabaya wuxuu yidhi way dhici kartaa oo shan hal oo madhalaysnimadu ka mid tahay ayaa ayaan haween meher ku hayn karin ninbaa soo boodo wuxuu yidhi waxaasi hadal ma aha war rag loo geeyana ma aha qamaan qamaan ragguu dhalay waa ciidan oo ifka ayay joogaan masale gaab kitaabkiisu waxma xaraame waxma xaaraameeyo waxna ma xalaaleeyo ee gabadhu intee bay qamaan ka soo maqnayd awgayow bu'ya dheeraad ayaa la yidhi waxuu ahaa qamaan ma ka haysatay awgayow maya maa gabadha haddaba la fasakho ama carabka loogu tiro iyadu ha isfasakhdee hadal waa kaa ee hawraasan iyo guddoon ayaa lagu dhameeyey qamaan sidaasaa lalahaa iyo hadallaa loo geeyey oo waxaa la yidhi calaf iyo kitaabka oo ku-caynsho mooyaane culimmadii fasakh bay u fadhiday hase yeeshee wuu qaadan waayey halkaasna wuxuu ka mariyey gabaygan soo socda naagtaan culuuf iyo calaaf culus ka dhiibaayey isdiinka naagtaan ka dhigay caamanimadayda naagtaan cadwaan iyo tol iyo xidid ku caydeeyey naagtaan cillaankiyo lahaa cadalka naa'iibso naagtaan cabaadii kurkiyo cudubihii buuxshay naagtay cidida hoose iyo gacantu ciidaysay naagtaan jidhkeedii camimay cagaha mooyaane naagtaan cadceediyo lahaa cididduyay taaban caku koray ku tahay taan lahaa hayga caasiina codkii maxamed naagtuu i yidhi calaha ii keenin naagtaan cadaabkii lagee uga cadsoonayey naagtaan casharii laysantiyey calaa cashaadiibay naagtaan cibaarada lahaa cudurtiyay sheegan hadday haatan caadadii haween iga canjeelayso in adduun amreeyow maxaa cudurti kuu laaban adoo caawa jiifsaday maxay kugu caddaan xaajo calabsa waa kubtiisay balaan culimmadii dhowro haddiise caasha iyo wiilal iyo caana la isiiyo oo ani aroos caraf leh oo caaran la igeeyo walee culidda iga naafataan ii cayirin waana yeeshay nin la yidhaahdo qowlan cabta cismaan wuxuu ku soo weriyey nin saaxiibkiisa oo la oran jiray khayre cabdulle axmed ayaa sheegay reerka meel aan gurada laalaashay haybe ayaa u tegey oo wuxuu ku yidhi war bal soo kac aan guriga tegnay halkan unbaad gorosiye amaan jawaab gabay ah ayuu halkii ka bixiyey isagoo ku halqabsanaya haybe cabdille wuxuu yidhi dafay weeyahaygow inaan guriga diidaa waxba gaar ha ii dhigin hurdada gama la ii diidiye rag wax gaaray naagtii uu qabay oo guur nin lagu sheegay iyo gabas mariid oo dhex galay goonjiriyey hilibka u gudboomay labadaa haluu gama la diidaaye aniguna gadiibaane ee guriga haygeynin nimay qaaxo seero u gashay madaxi gaashaysay bixiduu yidhaa maydhaqaan gocosho daynayne wad guddoonsay saadkana ninkaa guraya weeyaane aniguna gadiibaane ee guriga haygeynin geeyada baktide kii arka ee gudigu raadgooyey ee goobay madaxeed ayaa iga garaad roone aniguna gadiibaane ee guriga haygeynin markii uu aqalkii ardaagii tegey gasiinkii waa cuni waaye qamaan gogoshiina waa qaban waaye jamcna waa awood waaye ma ergaa tagtaa ma ilaah baad u samaystaa ma duullaan baad bixisaa maxaad yeeshaa tana waa ku caddaatay ragtan oo kale hadday qabsato muxuu yeeli jiray waa la yaab waa la yaab alla ilaah guhadoo reeruhu ay isu soo guureen banka qoraxay ha la soo wadagado dadka iyo raggu ha isu soo ururo nimanka afadaadii duhur dhalaareed afduubay duulaan ku kici oo dagaal kaga saqaad amaan baa ku tashaday dabadeedna mariyey gabaygan soo socda dadka maatada u kala jirtaan muranka oognayn haddii haatan laysaga maljaday murug adduunkii muslimow bal maqal xaajadaa laysku malaq siiyey ninba tuu mireelico haween maraqla weeyaane waa midigta saar dumar ninkii moogi tuu qabaya muslimow bal maqal xaajadaa laysku malaq siiyey anoon marantiraydii dayicin meel fognaan joogin oo shalay ninkeedii tegay oo gaari kara maanta muslimow bal maqal xaajadaa laysku malaq siiyey iyadoo mandheeri cad qabta oo socod mushaaxaysa oo aanan maqnayn oo fadhiya maqasha foofkeeda muslimow bal maqal xaajadaa laysku malaq siiyey maadiinka buuxa iyo intay midigtu laamayso rabbigow markhaatiga inay meer la dhici naarto damaan odayaal buu sooqay waxay tageen dalcaddii daraawiishtu qoraxay ka dhisatay iyagoo tala u fadhiya hase yeeshee aan weli go-aan ka gaarin xilligoodise yahay in duulaan la qalqaalo ayaa howlyaraan reerihii badni ay la joogtay xilliguu bari u soo raray laba nin baa saqaafo ugu kacay afaafka kore iyo abtinka degmada waxay arkeen degmo go-doon ah oo galbeed ka soo guurtay oo dooxa qolqol doog ka daaqaysa markay dantoodii soo bogteen ayay dib u soo noqdeen haddii la waraystay waxay yidhaahdeen waxaanu aragnay laba reer oo galbeed ka soo guuray oo yaalla balliga qolqol wax balaayo ahna nooma ay sheegin durbo war baa la jeceleeyey oo waxaa la yidhi wallaahi waa reerihii barni sheekh joogtay iyadoo aan la tashan damaanna loo sheegin ayaa labaatan weel durduraysay oo reerihii dusha ka mareen barni oo aqalkeedii hor fadhida oo dhiil culaysa ayay gacanta ku soo dhegeen oo cidda sheedda kore ka mariyeen dhammaan iyaro kale oo daasta qoraxay tala u fadhiyaan ayaa maqlay niman soo welgoonaya oo soo socda dhamaankay u soo baxeen mise waa wiilashii oo barni hor socoto halkaasaa mar labaad barni ay qamaan ugu soo noqotay iyadoo aan dagaal ka dhicin dhiigna loo daadin